أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru suraةi yunus aayadda kow iyo tobnaad ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabanaya in shaء allahu taعaalى wuxuu allah subxaanaه wataعaalى uu leeyahay wlow yucajiل اllah للnaasi الshر اsتعjaalhm bالkhayr walow hadii yucajil اllahu alla uu dedejin lahaa linnaasi dadka uu ula degdegi lahaa ashara sharta uu ula degdegi lahaa isticjaalahum ka sticjaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan laqudiya waa la xukumi lahaa ilayhim iyaga xaggooda ajaluhum waqtigoodii ayaa la xukumi lahaa oo ajalkoodii iyo waqtigoodii baa dhammaan lahaa oo waa la halaagi lahaa fanadaru ladiina fanadaruu waan ka tegaynaa aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna aan ka baqaynin fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa ayaan uga tegaynaa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareersan oo ku dhex wareersan aayadda alla wuxuu uga waramayaa dulqaadkiisa ilaahay sida ugu dulqaadanaya dadka iyo sida uu ugu turaayo sharta inuunan usoo dedejinaynin ayuu allah subxaanahu watacaala uu ka waramayaa iyo dabciga basharka oo dabeecada basharka waxa ay tahay khayrkana waa degdegsanayaa oo inuu usoo degdega ayuu rabaa shartana hadday ku dhacdo khayr iyo rayn rayn inaynan soo marin baadba moodeysaaba sidiisa marka allah subxaanahu watacaala ayaddaa labada arrin buu uga waramayaa bani aadamka dabcigiisa iyo alle isaga dulqaadkiisa marka allah wuxuu leeyahay walow haddii yucajilu llaahu alla uu dedejin lahaa linnaasi dadka uu u dedejin lahaa ashara sharta uu ula degdegi lahaa shartaasina waxa ay tahay sida mufasiriin badan ay fasirayaan habaarka qofka uu mararka qaar naftiisa habaarayo maalkiisa uu habaarayo ilmihiisa uu habaarayo isaga oo aan habaar u rabin markaa ama aan ula qasdaynin waqtiga uu caraysan yahay iyo xaaladahaas oo kale xaaladaha marka waxa uu ku habaartamayo oo uu maal naftiisa ku habaarayo maalkiisa ku habaarayo ilmihiisa uu ku habaarayo ilaahay u qaban maayo mana u dedejinayo mar allaala markuu ishabaaraba habaarkii alla ku ridi maayo subxaanahu wa tacaala hadday taa dhici lahaydna waaba halaagsami lahaayeen dadka ayb oo cabdullaahi binu cabaas waxa uu yidhi hada fii qowli rajuli cinda algadab waa marka qofka uu caraysan yahay dhihidda uu dhahayo liahlihi iyo wawaladihi uu ku dhahayo lacanakum ullah walaa baaraka allaahu fiikum ilaahay idinma barakeeyo halaagsama waxyaabaha uu dhahayo qataada isaga waxa uu yidhi ducaau rajuli calaa nafsihi wa ahlihi wa maalihi bimaa yakrahu an yustajaab waa habaarka uu ku habaarayo qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa wax in laga aqbalaa ou diidayo ou nacayo marka haddii taa alla subxaanahu watacaala ijaabadeeda iyo aqbalideeda ou soo dedejin lahaa arrintaas sida khayrka idinka aada u rabtaan deg degba in la idiin siiyo ee waad halaagsami lahaydeen waayo marka aayadda macnaheeda ayb ee tilmaantaas bani aadamka lehna fii suurati huud alla wuxuu kasoo reebay ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaati ulaa'ika lahum makfiratun wa ajrun kabiir ayuu yihi kuwaa dadka sabarka leh ee wanaagsan dabcigaaya waxaa waa laga reebay iyaga kuma jiraan oo nicmadana waa ku shukriyaan belada iyo dhibaatadana waa ku sabraan marna ilaahay waxay ku caabudayaan sabar xaalad adag markay ku jiraan barwaaqa markay ku jiraanna shukri bay alla ku caabudaan subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu leeyahay walow haddii yucajilu llaahu alla uu soo dedejin lahaa linnaasi dadka uu u dedejin lahaa ashara sharta oo u dadejin lahaa isticjaalahum ka isticjaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan oo kale hadduu mar allaala markay ishabaaraanba uu usoo dadejin lahaa laqudiya ilayhim waa la xukumi lahaa xaggooda ajaluhum waqtigoodaaba la dhammayn lahaayo meeshaabayba ku halaagsami lahaayeen iyaga iyo ilmahooda iyo ehelkoodaba saa darteed marka waa layska reebay qofku inuu ilmihiisa naftiisa maalkiisa inuu habaaro oo saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi jaabir nabiga sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum ilmihiina ha habaarina laa tadcuu calaa amwaalikum maalkiina ha iska habaarinina laa tuwaafiquu min allahi saacatan fiiha ijaabatun fayastajiiba lakum yacnii inaydnan waafaqin saacad ilaahay wax aqbalo oo marka alla idin aqbalo oo dhibaatada markaa ay idinku dhacdo marka ilmaha in la habaaro iyo ehelka in la habaaro iyo maalkii inaad iska habaarto habaarto iyo adigii inaad ishabaarta iyo waxyaabahaas oo dhan lama ogola fanadaruu waanu ka tegaynaa aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankeenna fii tuqyaanihim baanu uga tegaynaa xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwo ku dhex wareersan ee yataxayaruuna ayb rajadana haddii jaxdi iyo nafyi ou galo bimacna alkhawf ayay isu gedinaysaa oo macnaheedu sidaas buu noqonayaa marka kuwa aan qiyaamaha iyo bachiga ka cabsanaynin waidaa masa alinsaana duru dacaanaa lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima falamaa kashafnaa canhu durahu mara kaan lam yadcunaa ilaa durin masa kadalika zuyina lilmusrifiina maa kanuu yacmaluun waidaa haddii masa ou taabto alinsaana insaanku haddii ou taabto adduru dhib haddii ou taabto dacaanaa waana tuugayaayo waana baryayaa lijanbihi mudajican xaal uu yahay mid jiifo lijanbihi dhinaciisa u jiifo ow qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo ow qaa'iman xaal uu yahay mid taagan falamaa markii kashafnaa aan ka faydno canhu isaga xaggiisa durahu dhibkii markaan ka faydno dhibkiisii mara istamara calaa kufrihi kufrigiisiibuu ku daa'im noqonayaa ou kusii madax taagayaa kaan lam yadcunaa kaanhu sha'niye lam yadcunaa sidii isagoo aanna baryin xaal ou la too yahay ilaa durin dhib intii ka ah yacni aan nagu baryin dhibka oo masahu isaga taabtay kadalika sidaadaas oo kale yaa zuyina loo qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbayo maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan ayb halkana alla bani aadamkii dabcigiisii buu tilmaamayaa wax ka mid ah waidaa haddii masal insaanu insaanku ou taabto waidaa haddii masa alinsaana insaanku ou taabto adduru dhib haddii uu taabto dhibkaasi gaajo colaad cabsi waxyaabo fara badan bay noqonaysaa haddii dhibaato ay taabato oy asiibto dacaanaa waana tuugayaa oo waana baryayaa lijanbihi mudajican xaal uu yahay mid u jiifo lijanbihi dhinaciisa ow qaacidan amase xaal uu yahay mid fadhiyo ow amase qaa'iman xaal uu yahay mid taagan macnuhuna waxa ay tahay xaalad kasta ayuu nagu baryayaa marka dhibaata ay ku dhacdo ayb wastagaatha binaa annaga ayuu gargaarna weydiisanayaa bilxaali alatii yakuunu bihaa cinda nusuuli dalika dur dhibkaa markii uu kusoo degayay xaaladdaa uu joogo buu annaga nagu baryayaa buu leeyahay allah oo haddii isagoo taagan dhibaatada ku timaada markiiba allou baryayaa isagoo fadhiya hadday ku timaadana allou baryayaa isaga oo markaa jiifo hadday ku timaadana jiifkii buu rabbi ku baryayaa markay runta ka daba timaado waa insaankuna waa jinsi gaal iyo muslimba waa ku wada jiraan oo gaalka laftiisu markay dhibaato noocaasa ay asiibto meel uu la aado uu garan waayo asnaamtii iyo wixii uu caabudayay waa hilmaamayaa ilaahay keligii buuna baryada u khaalis yeelayaa sida aayadaha soo socdaba ay tilmaamayaan marka insaanka halkan laga hadlayaa waa jinsul insaan oo dhan weeyaan marka ayb xaalad kasta ayuu nagu baryayaa buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ayb falamaa markii kashafnaa aan ka faydno canhu isaga xaggiisa durahu dhibkiisii aan ka faydno dhibkii ka qaadno mara istamara wou kusii soconayaa oo waa ku daa'im noqonayaa calaa dariiqatihi luulaa sidiisii hore ayuu ku daa'im noqonayaayo kufrigiisii iyo xaaladiisii hore hadduu gaal ahaa kufrigiisii iyo gaalnimadiisii buu markaa kusii madax taagayaa ayb kaan lam yadcunaa kaanhu shaniya lam yadcunaa inuuna tuugin ilaa durin dhib xaggii ounan nagu tuugin dhibka oo masahu isaga taabtay xaal ou la mid yahay marka kaanadan kaan lam yadcunaadan mukhafafa min athaqiilow ismigeedana marka waa damiiru shani kaanhu xaalka waaba isagoo ou yahayba lam yadcunaa inuunan na tuugin ilaa durin dhib xaggii ounan nagu tuugin dhibka oo masahu isaga taabtay isagoo sidaa latoo xaal ou la tooyahay sidaa ayb qofka marka waxaa laga rabaa xaaladii durka ee xaalatu daraa markuu alla baryayo xaalatu saraana inuu alla baryo oo uu alla caabudo u shukriyo rabbi xuso ayaa laga rabaa abu darda radia allahu canhu waxa uu yidhi udcu llaaha ilaahay bari yowma saraa'ika maalinta aada barwaaqada ku jirtid yastajib laka yowma daraa'ika ha ku ajiibo waqtiga aada dhibaatada ku jirto oo markaad barwaaqada ku jirto haddaad alla bariga badiso dhibaata markay kugu dhacda alla waa kaa feydayaa falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun nabiyullaahi yuunus waxaa lagu ammaanay inuu rabbi baryi jiray sidaa haddii uunan ahaa lahayn malayga calooshiisa kamaba soo bixineen buu alla yidhi wuxuuna ku baaqi ahaan lahaa meeshaa ilaa maalinta qiyaamaha ayb taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanay xadiidkii ibnu cabaasna waa tou ahaa tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda ilaahay marka aada barwaaqada ku jirta isbar oo waxaad isku bartaa rabbi bari ee rabbi tuug iyo daaco iyo duco iyo cibaado isku bar rabbiga marka aada dhibaatada ku jirtid ayuu alla ku aqoonsanayaa adigana uu kuu gargaaraya mar walba ilaahay waa ku ogyahay waxa unan alla ogeyn adiga ma baraysid laakiin macnuhu waxaa laga wadaa ilaahay ha kugu arko waqtiga barwaaqada aad taagan tahay inaa asiga ku xihan tahay si marka dhibaata ay kugu dhacdaba adiga uu ku gacan qabto uu kuu kaalmeeyo xaaladda saxdaa marka sidaas waaye muuminkuna xaalkiisu waa saas xadiidkii suhayb wuxuu ahaa cajaban liamri lmu'min nebigu wuxuu yidhi waxaan la yaabayaa mu'minka arrinkiisa acjabu cajaban la yaab ayaan la yaabayaa qofka muuminka xaaladiisa in asaabathu saraa-u xaalad barwaaqa hadday asiibto shakara fa kaana khayran lahu waa shukrinayaa khayr bay u tahay wain asaabathu daraa-u xaalad adag hadday asiibtana sabara waa sabrayaa fa kaana khayran lahu markaa beyna sabr sabar iyo wuxuu alla ku caabudayaa iyo shukri labadaa buu rabbi ku caabudayaa iimaanka labadiisa nusna waa ayb oo nus iimaanku waa shukri nusna waa sabr saasay culimmadii hore selafka ay dhihi jireen iyagoo ka qaadanayo ina fii dalika laaaayaatin likulli sabaarin shakuur marka labadaas xaalad unbaad adiga udhexaysaa marna inaad xaalad adag ku jirto sabar baa lagu qaabila cibaadadeedu waa sabr barwaaqo inaad ku jirto cibaadadeedu waa shukri labadaa inaan lagaa weynin laakiin marka beeruhu kuu baxaan ood barwaaqada ku jirtana haddaad iska cayaarto ood cayaar tumato xooluhu markay dhalaan oo maalku uu batana haddaad yacni ku jirtid batraan iyo kibir marka abaarta iyo dhibaatada ay jirtana aada alle ilowdo oo ama aada qubuuro aaddo ama aada yacni awowayaalka aada u yeerato meeshaad rabbi gacmaha uga hoorsan lahayd waa khasaartay markaas nacam waxaan ka waramayana waaqic aan jirin oo cirka ka jira maahane waxaan ka hadlayaa waa waaqic innaga dhexdeenna nagu dhex suganoo reer baadiyaheennu saasuu u dhaqmaa xaqiiq jirta waay qofku marka xaqaa'iqduna waxaa fiican inuu ku qaabilo xaqiiq ahaanteeda waxba dadka nacaybkooda iyo aaraa'da dadka iyo xagga intuu iska dhigo wixii xaqiiq ah inuu xaqiiq ku qaabilaa fiican adiga ilaahay baad leedahay rabbi baad soo hor istaagaysaa adduunyada waxaa laguu keenay dhibaata markay kugu dhacdana inaad alla keligii bariso marka aada ilaahay nicmo uu ku siiyana keligii inaa u shukriso ayb adaad intaa dhaaftana waa khasaartay kadalika sidaadaas oo kalea zuyina lilmusrifiina kuwa xadgudba loogu qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan oo markay dhib ku jiraanna inay alla u qayshadaan markay ka baxaanna shirkigii ku laabtaan taas baa loo qurxiyey ayb mu'miniintii iyaga marka waa laga reebo ila aladiina sabaruu wacamiluu saalixaati aayaddaa suuratu huud baa loogaga reebay walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu wajaءathum rusuluhm bilbayinaati wama kanuu liyu'minuu kadalika najzi lqowma almujrimiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh ahlaknaa waan halaagnay alquruuna ahla alquruuni qarniyaalkii dadkii noolaa ayaan halaagnay min qablikum idinka hortiina xaalay yihiin min qablikum xaalay hortiina yihiin oo idinka horreeyeen lamaa markii baan halaagnay dalamuu ay dulmi faleen oy shirki faleen wajaa'athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid wamaa kaanuu maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan ma aynan ahayn sidaas kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa alqowma qolo almujrimiina dembaabay huma markaa dabadeed jacalnaakum idinkan reer maka ah ee nebiga hadda horjoohor aada hor taagantihiin oo idinka markaa nebigan la zamantamay idinkii idinkan yaanu waxaanu idinka yeelnay khalaa'ifa kuwa dhaxlo kuwaas hore fil ardi dhulka korkiisa yacni ka dhaxlo ama fil ardi dhulka dhexdiisa ku dhaxlo min bacdihim iyaga gadaashooda maxaan saa u yeelnay linandura inaan eegno kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh ahlaknaa waan halaagnay alquruuna ahla lquruuni qarniyaalkii dadkoodii baan halaagnay oon baabi'inay min qablikum xaalay idinka horreeyeen idinka kuwaasi lamaa markii baan halaagnay dalamuu ay dulmi faleen kolkay dulmiga faleen oo ay shirki la yimaadeen dulmiga shirki baa loo jeedaa hadda wajaa'athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati bay ula imaadeen waxyaaba cadcad oo aan mugdi ku jirin yacnii waxaa laga wadaa xujajkii waa ku oogmeen markay xujadii ku oogantay oo iyagiina ay shirkigii ku madax taageen markaas baanu halaagnay ayb qofka markaa de xujajku waa inuu iska jiraa haddii xujajku ay ku oogmaan ee uu wax ogaado dabadeed markaa uu u hoggaansami waaye amarkaas alleh arrintaas caaqibadeeda aaday u foolxun tahay halaag bayna keeni kartaa wajaa'athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati bay ula yimaadeen xujooyin cadcad wamaa kaanuu maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan mana ahayn inay rumaynayaan dayb kadalika sidaadaas sidaan u halaagnay kuwaa oo aan kufrigooda ugu halaagnay kuwaas ayaanu najzi u abaal marinaynaa alqowma qolo almujrimiina dembaabeen qof kasta oo dembaabana saasaan u abaal marinaynaa ayb marka iyaga keliya maaha waa caam uma markaa dabadeed kuwaa markii la halaagay jacalnaakum waxaanu idinka dhignay idinka khalaa'ifa kuwa dhaxlo oo ka dib maro kuwaasi fil ardi dhulka dhexdiisa uga dib maro oo ka khaliif noqdo kuwaas hore dhulkiibaad ka dhexlaysaan qolaba qolay dhulka ka dhaxlaysaa min bacdihim iyaga gadaashooda kuwaa gadaashooda linandura si aan u eegnoon u fiirino kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan ayb aayaddan iyadana de waciid baa ku jiro aada u daranoo waciidkuna waxa uu yahay qolaba dhulka qolo kaley ka dhexlaysaa qolada gadaal ka timaado ee dhulka dhaxasho waxaa la eegayaa ama la fiirinayaa siday u dhaqmaan hadday kuwii xumaa siiradooda qaadaanna iyagana kuwii xumaa wixii la mariyey baa la marinayaa haddii kalena oo ay ka leexdaan oy toosaan oo dadkii wanaagsanaa ay ku daydaanna waa fiican yihiin marka imtixaan ayaan adduunyada u joognaa marka innaga qoladii naga horreysaan bedelnay allahna fiirinayo imtixaankaa marka inaan kasoo baxayno iyo in kale walidalika cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxa uu yidhi sadaqa rabbuna rabbigeen waa run sheegay maa jacalanaa khulafaa'a kuwa dhulka dhaxla nagama dhigin ilaa liyandura inuu eego unbuu nooga dhigay kayfa acmaalunaa acmaasheenu sida ay tahay ayb fa aru llaha min acmaalikum ilaahay tusa buu yidhi acmaashiina khayran khayr ka tusa bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinkii waasiri waalcalaaniyati ilaahay marka waana fiirinayaaye acmaashiina khayr ka tusa habeenkiina khayr ka tusa maalinkiina khayr ka tusa waxa aad qalbiga ku haysataanna khayr ka tusa waxa aada muujinaysaan bannaanka keenaysaanna khayr ka tusa xadiidkii muslim ku jirayna wuxuu ahaa min xadiidi abi saciid inaina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaan tahay waa cagaaran tahay wa in allaha mustakhlifukum fiiha alle idinka ayuu idinka khaliif dhigayaa adduunyada oo dadkii idinka horreeyaad ka bedelaysaan fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sida aada u camal fashaan ood samaysaan waxa aada samaynaysaan buu alle eegayaayuu fiirinayaa wإda tutlى عlayhm آyaaتna bayinaat qala اladina laa yarjuna liqاءa naأti bqur'ani غayri hada aw badilh waidaa haddii tutlaa la akriyo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akriyo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkeennaas kuwa cadcad xaal ay yihiin qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan laa yarjuuna aanaan ka cabsanaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna aan ka baqaynin waxay dhahayaan iiti la kaalay biqur'aanin qur-aan la kaalay qur-aanka oo gayri haadaa kan gayrkiis ah qur-aan aan kan ahayn la kaalay ow amase badil bedel hu isaga bedel ayb oo meeshii xalaasha ahayd xaaraan ka dhig meeshii xaaraan tahaydna xalaal ka dhig wacdigiina waciid u bedel waciidkiina wacdi ka dhig qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii aniga ii ahaan maayo oo iima habboona an ubadila inaan bedelo hu qur-aanka min tilqaa'i nafsii min qibali nafsii nafsadeyda xaggeeda uun inaan ka bedelo in attabicu maa attabicu ma raacaya aniga ilaa maa yuuxaa ilaa maa shay un baan raacayaa yuuxaa la waxyoonaya ilaya aniga intii kaa la ii waxyoonayo innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan ka cabsanayaa cadiimin aada u weynin badan qul waxaad tidhaahdaa low haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa maa talowtu ma aqriyeen hu qur-aankii ma aqriyeen calaykum idinka korkiina kuma aqriyeen walaa adraakum idinmana ounan ogeysiiyeen alle bihi bilqur-aani qur-aankan idinma ogeysiiyeen oo idinma bareen ayb faqad xaqiiqe ahe labihtu waan nagaaday fiikum idinka dhexdiina cumuran cumri ayaan nagaaday ayaan dhexdiina ku nagaaday min qablihi qur-aankan hortiis inta qur-aanka laygu soo dejiyey hortii cumri baan nagaaday dhexdiina ee markaasaan keensan lahaa waay haddaan wax aniga iskala imaanayo afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin oydnan caqli lahayn qur-aankiibaa halkana alla uu aada ugu sugayaayo wuxuu tilmaamayaa qur-aankan inuu min cindihi ka yimid nebiguna keliya uu ka yahay rasuul addoon ilaahay lasoo diray wixii loo soo dhiibay keliyana ka ka gudanaya bes oo aan waxaan loo soo dhiibinna ma sheegayo wax aan loo dirinna isku kallifi maayo wax allaale waxa uu la yimidee waxyi ay qur-aankana ilaahay baa usoo dhiibay amrayna inuu sidaa u guto waana gutay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah baan soo marnay ayb waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinaya bayinaatin xaalay cadcad dahay aayaadkeenna bayinaatin xaalay yihiin kuwa cadcad aayaadki qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankeenna iiti la kaalay biqur'aanin qur-aan la kaalay qur-aanka oo gayri haadaa kan aan ahayn qur-aan kan ka duwan la kaalay bay dhahayaan oo waa maxay marka laysa fiihi tarku cibaadati laati walcuzaa wamanaat walaysa fiihi caybuhaa waxaad noola kaala kaalaydaa qur-aan aan kan ahayn kaasoo marka aynan ku jirin in laga tago cibaadada asnaamta asnaamta ceebeyntoodana aanay ku jirin qur-aan sidaa la imow bani aadamku wax isagu ou rabo in loola yimaado jecel yahay marka waxay leeyihiin waxaa innaga aan caabudayna ee dariiqada aan ku soconno qur-aan aan ceebeynaynin noo kaale waa yeelaynaayo nacam dadku marka waxa hawadooda oo aan waafaqsanayn ma jecla qur-aanka allana wuxuu la yimid wuxuu ula yimid alle bani aadamkii inuu ku toosiyo waxa ka qaldan lagu soxo ayaa waxyigu ayuu ayuu u yimid adiga marka waxaa lagaa rabaa inaad fiiriso meeshii aada ku xun tahay ahwaadaada meesha aada ku raacayso ood qur-aankii ku khilaafaysa marka aada aragto qur-aanku inuu si fiican u kala dhigdhigaya taada inaad ka baxdo qur-aanka u hoggaansanto laakiin haddaad tiraahdid meesha aniga idhibaysana yaan laga hadlin meesha ii fiican uun qur-aanku ha ka hadlo waa baabkan gaaladii ay wadaan un weeyaan iiti biqur'aanin gayri hada aw badilhu qur-aan aan kan ahayn la kaalay oo waa maxay mid aan asnaamta ceebeyneynin keen mid ilaahay heyrkii in la caabudaa inay mamnuuc tahay mid aan sheegaynin la kaalay bay leeyihiin waxaas marka nebigu miyaa la imaan karo nebigu waa addoon allo wixii loo dhiibay un gudanayay dadkana waad arkaysaa qaarkood waxa isagu ou rabo marka aad diinta uga sheegtoy waafaqdo waa ogol yahay wixii isaga dhibaya marka la sheegana ama qiil raadsi buu gelayaa haddiiba uusan ku caynin ama uusan ku dilinba nacam ood naftaadii kaga nabad gasha nacam laakiin qur-aanku waxa alla xaggiisa kaga imaanayo oo uu sheegayo sideeda ayaa marka loo sheeyaa loo tilmaamayaa taasina qofka isagaa laga rabaa marka wixii ka qaldan inuu ku saxdo wixii u saxanna ilaahay uga shukriyo iiti la kaalay bay dhahayaan biqur'aanin qur-aan qur-aanka oo gayri haadaa kan aan ahayn ow amase badilhu bedel qur-aankan tabdiilkuna marka wuxuu noqonayaa buu yidhi alimaamu tabari meeshii xalaal ahayd xaaraam ka dhig xaaraantiina xalaal u bedel wacdigii waciid ka dhig waciidkiina wacdi ka dhig ayb qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii iima dhab laha aniga oo iima habboona mana ii aha an ubadila inaan bedelahu qur-aankani min tilqaa'i nafsii nafsadeyda xaggeeda inaan ka bedelo iima habboona aniga ayb oo aniga ma bedeli kari allah un bedeli karo bedelaadda allana maxay noqona naski isaga aayaddu doono nasakhaya miduu doono keenaya maa nansakh min aayatin ow nunsihaa naati bikhayrin minha aw miliha waxyi alla unbaa iyuu ku dhammaaday ayb nebigana warkiisa uu hadlayo iyo qkan qur-aanka iyo xadiidkiisa uu ku waramayaba labadaba ilaahay xaggiisa unbuu ka sheegayaa wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayb in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa waxa la waxyoonayo unbaan raacayaa ilaya aniga intii kaa la ii waxyoonayo inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo oo risaaladii wixii la ay amray maaye wax kale aan la imaado oo rabbigay aan caasiyo waxaan ka cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin weynin badan qul waxaad tidhaahdaa low shaa allaahu hadduu alla dooni lahaa maa talowtuhu ma aqriyeen qur-aankani calaykum idinka korkiina kuma aqriyeen haddii alla uu dooni lahaa oo tee tan alle ay ahaan lahayd ee qur-aankani korkiina maba ku aqriyeen haddii alla uu dooni lahaa inaanan aqrinin ayb ma aqriyeen oo anu mashiicada alleh yaan u hogaansamayaa ayb macnuhuna waxay tahay haddii alla uu dooni lahaa oo mashiicadiisu ay tahay sidan si ka duwan maa anzala alqur'aana calaya qur-aanka aniga korkayga kumaba soo dejiyen laakiin allah hadda wuxuu doonay inuu qur-aankii korkayga kusoo dejiyon idinku aqriyo qul waxaad tidhaahdaa low shaa allahu alla hadduu dooni lahaa maa talowtu ma aqriyeen hu qur-aankan calaykum korkiina walaa adraakum walaa aclamakum alla idinma ogeysiiyeen idinma bareen bihi bilqur'aani qur-aankan alla subxaanahu watacaala idinma bareen oo idinma ogeysiiyeen qur-aankii nebigu markau akrinaya iyagii luqa carabi buu qur-aankii kusoo degay way fahmayaan ayb ay walaa adraakum bihi walaa aclamakum bihi idinma garansiiyeen alle ayb oo idinma ogeysiiyeen faqad xaqiiqe ahee labistu waan nagaaday fiikum idinka dhexdiina cumuran zaman ayaan dhexdiina ku nagaaday afartan sano waay marka afartan sano oo wax qur-aana uunan igu soo degaynin ayaan idinku dhex jiray markaasaan idin dhihi lahaa haddaan been sheegayo waa la ii waxyoodaa ayb ay arbaciina sana marka macnuhu wuxuu yahay low kuntu mustaxillan maa laysa lii min alqowli haddaan bannaysan lahaa wax aniga aan ii habboonayn oo qowl ah kuntu qad intaxaltuhu fii ayaami quwatii wa shabaabii haddii anugu aan been sheegayo waxaan ii habboonayn aan sheeganayo markii aan xooga badnaayoon dhallinyarada ahaayoon qofka yacnii quwadeyda xoogayga iyo shabaabnimadeyda ay joogtay xoog badnayd markaasaanba sheegan lahaa maalinkan labaatan jiray baan waxaan sheegi lahaa ma sheegin afartan sano markaan xagga u dhaafay ayaan markan qur-aankan baa laygu soo dejiyey aan idin idhi maxaa dhacayo marka haddaan been sheegayo horaan idinkugu sheegi lahaa oo waa la ii waxyoodaa baan dhihi lahaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ee nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama iyaga intii aan waxyiga uusan sheeganin weligiis been kuma aynan tuhmin qisadii heraqlana saasay sheegaysa abuu sufyaan markuu ku yidhi hal kuntum tatahimuunahu ma tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaala nebinimadaan intuunan dhihin waxa uu sheegtay inta aanu sheeganin ma tuhmi jirteen mayay dheheen weligeen ma tuhmin marka de beenna iguma taqaaniin afartan sanana waa idin dhex joogay aanan sheeganaynin wax risaalo ah marka taasi marka anugu haddaan agtayda uun wax ka sheeganayo oo aan banaysanayo waxyaabahaan iga habboonayn markaasaan dheh yaan sheegan lahaa ayb ayb faqad xaqiiqe labistu waan nagaaday fiikum idinka dhexdiina cumuran zaman ayaan nagaaday afartan sano ah min qablihi qur-aankan hortiis afalaa tacqiluuna miyaydnan wax ka saynin oo idnan wax garanaynin ayb nebigu marka afartan baa loogu waxyooday saddex iyo toban maka ayuu joogay kadib waa hijrooday toban sano madiine joogay marka laysku daro waa saddex iyo labaatan sano intii loo waxyoonayey afartankiisii hore markaad ugeysid waa lixdan iyo saddex sano ayuu ku dhintay nabiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ayb faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih inahu laa yuflixu lmujrimuun markaanu waxaan ii habboonayn la imaan maayee faman yaa adlamu ka dulmi badan miman ruux iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa inahu shaniga iyo xaalku waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanayo almujrimuuna kuwa mujrimiintae dembaabay ma liibaanayaan marka wuxuu leeyahay qof mujrimo ilaahay waxaanu u waxyoonin ka sheegay ma liibaanayo ayb marka anigana been iguma taqaanaano ruux been sheegaya ma ahi xag alla waxaan looga dirinna la imaan maayo eetaa marka nebiga iyo ambiyada kale yacni waxaan ujeedaa nebiga iyo rususha dhammaantood sidqi iyo nasaaha iyo ayaa lagu yaqaanaa dadka nebinimada sheegto tanabu-aadka iyo nebinimada sheegto oon ahaynna iyagana beenaalayaala inay yihiinaa lagu ogyahay ninkaa musaylamat alkadaab la dhihi jiray baa camru bnu caas ayay saaxiib ahaan jireen waa u tegay yamaamu ugu tegay markaasay sheekaysteen ee wuxuu yidhi moxamed waana ma mana islaamin camru bnulcaas markaa moxamed ka waran buu yihi xaalkiisu waxbaa kusoo waxbuu waa la ii waxyoodaa buu leeyahay bal waxyigiisa wax iga aqri waxbuu u aqriyay marka qur-aankii ka mid a markaasuu wuxuu yidhi anu waa la imaan karaa yuu yihi kan oo kale la imaw markaasoo waxa wuxuu la yimid marka iska cantara baqash ayuu la yimid markaasuu camr bnulcaas waxa uu yidhi waad og tahay buu yidhi waxaan hubaa buu yidhi isagu inuu run sheegayo warkiisa uu run yahay adiguna musaylama waa og tahay buu yidhi warkaan inaan kugu beeninayo ood been sheegaysid waa ogahay buu yidhi marka kii gaalka ahaa isagoo gaal ahba haddii uu midkaan fahmay beenlow inuu yahay musaylamat alkadaab nebigii oo uu cadowsanayeyna uu runlow u yaqaano ee fadli kaas waayaba ninka cadowgaaga hadduunan beentaa ku dhihi karin oo waxa aad tahay si saxa u ogol yahay ee ninkan kale cadowga ah ee isaga saaxiibka la ahna inuu been sheegayo uu og yahay qur-aanka xaqnimadiisa de waa taas waa waa waa adilada waaweynee kutusayo wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaynin hadday cibaadadiisa ka tagaan walaa yanfacuhum aan anfacaynin hadday caabudaan wayaquuluuna waxay dhahayaan haa ulaa'i kuwan shufacaa'unaa kuwa noo ergeynaya waayo cinda allaahi alla agtiisa qul waxaad tidhaahdaa atunabbi'uuna allaha alla miyaad u sheegaysaan bimaa shay miyaad ugu warramaysaan laa yaclamu ounan ogeyn fi samaawaati samaawaat dhexdooda iyo walaa fil ardi dhulka dhexdiisa ounan ka ogeyn miyaad idinka rabbi u sheegaysaan subxaanahu ilaahay baa nasahano ceeb ka hufan wa tacaalaa allah sarreeyey oo sarreeyo camaa kii ayuu ka sarreeyaa yushrikuuna ay alle la wadaajinayaan camaa shay buu ka sarreeyaa yushrikuunahu alle ay la wadaajinayaan macahu isaga la jirkiisa halkana marka mushrikiin alcarab shirkigoodaana loo tilmaama shirkigoodu wuxuu ku dhisnaa asnaamtan ay caabudayaan iyagu waxay leeyihiin aaliha oo iyaga marka aali ilaahyo dhaba inay yihiin maaha maxaa u caabudaysaan waxaan u caabudaynaa alle inay noo dhoweeyaan oo ay berri ilaahay noogala nagala hadlaan nooga ergeeyaan isaga agtiisa sidaasaan u caabudaynaa shirkigoodu marka waa shirkun fil wasaa'id yacnii iyaga iyo allah dhexdooday waxay samaysanayaan wax ay caabudaan cibaadadoodaasna ay ku gaaraan allah subxaanahu watacaala haddaad rabto marka inaad fahamto shirkigii carab carab shirkiga ay ku jirta noocaas buu ahaa meelo badan aayaddanna waa uga hadlay allah waxay leeyihiin wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haa-ulaa'i shufacaa'unaa cinda allah fiiri allah waa yaqaanaan iyaga cinda allah bay leeyihiin kuwanna maxay u yaqaanaan ilaahay inay u dhoweynayaan oo uga ergeynayaan berri oo waxay leeyihiin laata iyo cuse cibaadada aan caabudayno allay noo dhoweynaysaa berrina allay nooga shafeecayaan alla agtiisa oo laata muxuu ahaan jiray isaga laata wuxuu ahaa nin isaga dadka xujaajta u ixsaan falo oo sawiiqa iyo daangada iyo saloolka intuu u shiido eemushaari uga dhigo ee dadka xujaajta siiyo ayuu ahaan jiray marka ninkaasi wanaaggiisa iyo salaaxiisa iyo ay waxa ay ka arkeen darteed ayay qabrigiisa ku dul nagaadeen markii dambena sanam wuxuu noqot noqday garabka la saarta ee la wato mar walba oo ilaahay markaa sokadiiba la caabudo suuratu najmi baan ugu tegaynaa dabari iyo aathaarta kasoo aroortay mujaahid iyo ay ku fasireen afara'aytum ullaata waalcuza shirkigu dadku inuu dheeldheel kusoo galaad moodeysaa qaabka uu ku yimid waxay tahay qof wanaag badan oo salaax iyo khayr lagu yaqaan unbaa lagu fidnoobaa sida isaga looga badbadinayo looga badbadinayaa bani-aadanimada la dhaafinayaa wixii ilaahay lahaabaa wax laga siinayaa marka xaqiiqatu shirki kaas waa marka ayb shirkigoodu marka sidaas buu ahaa wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaynin hadday iska daayaan oo cibaadadiisa ay ka tagaan wax dhiba u keeni maayo walaa yanfacuhum aan anfacaynin hadday caabudaanna hawaab ma leh laga rajeeyo horta marka axadka la caabudayaa wuxuu noqonayaa axad haddaad cibaadadii ka tagtana ku ciqaabi karo haddaad caabudana ood cibaadadiisa ku noogtana hawaab ku sii karo axad marka aan hawaabna haynin dhibna haynin in la caabudo sax maaha aayadda taasayna tusaysaan wayaquuluuna waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwan shufacaa-unaa kuwa noo ergeynaya wa cind allaahi alla agtiisa nooga ergeynaya ilaahay agtiisay wax naga noogaga ergeynayaan ee ergada ilaahay wax agtiisa ka ergeynaya yaa yaqaan isagaa yaqaana alle marka alla wuxuu leeyay qul waxaa tiraa atunabbi-uuna allaha alla miyaad u khabraysaan ood u sheegaysaan bimaa shay miyaad ugu khabraysaan laa yaclamu ounan isagu garanaynin fi samaawaati samaawaat dhexdooda walaa fil ardi iyo dhulka dhexdiisa aanu ka ogeyn miyaad idinku u sheegaysaan macnuhu waxa ay tahay ay atukbiruuna allaha ilaahay miyaad ugu khabraysaan bimaa laa yakuunu waxaan ahaanaynin fi samaa'i walaa fi lardi wadalika kaasina waxay tahay ana alaalihata ilaahyada la caabudaya alla sokadii laa tashfacu lahum cinda allahi ilaahay agtiisa uga shafeeci mayso fi samaa'i walaa fi lardi dhul iyo cir midna dhexdiisa waxay ergo u hayaan marka male qul waxaati marka iska jir inaad ilaahay waa inaad kala fahamta marka ambiyada ilaahay dadka ugu wanaag badan makhluuqa alle ugu khayrka badan waa nebiyada ambiyada ilaahay wax ka khayr badan ma jiro gaar ahaan rasuulkeena sala allahu alayh waali wasalama isagaa khalqiga ugu khayr badan alla abuuray haddana maca dalika waa inaad kala fahamsan tahay isaga shaqadiisa maxay tahay waxa alle leeyahayna maxay tahay inaad kala garataa waa muhim alle cibaadou leeyahay cibaadadaas in cid kale cibaadadeed alla lagu gaaro ma la ogola marba hadday noqoto cibaado allah unbaa loola qasdaa adiga iyo alla la idinma dhexeeyo laakiin nebigu shaqadiisu maxay tahay adiga iyo allow idiin dhexeeyaa muxuu idinku dhexeeyaa laakiin wuxuu idinkugu dhexeeyaa saad alle u caabudi lahayd inuu ku baro isaga marka wuxuu kuleeyahy ilaahay sidaa u caabud sidaa u caabud intaas waayo waxa uu alle safiir ugaga yahay inuu ku tuso uu ku baro sida alla raalliga uga yahay in loo caabudo intaa hadduu ku baro allaad caabudaysaa nebiga ma caabudaysid adiga silaba ayb qur-aankuna marka arrimaha aad buu uga hadlaya suuratu ali cimraan waa kusoo marnay maa kana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa huma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaba ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka nebiga adiga iyo alle muxuu idinkugu dhexeeyaa wuxuu idinkugu dhexeeyaa inuu ku tuso habkaa alle u caabudi lahayd laakiin cibaada yaa iskale allah nebi moxamed caabudi maysid saa alle u raalligelisid haddaad nebi moxamed caabudid alle waa ka caraysiinaysaa nebigiina waa ka caraysiisay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ayb subxaana marka taana nebigu tacdiim iyo weyneyn u noqon mayso inaad nebiga ka caraysiiso nebiga ku tacdiimin maysid mana ku weyneynaysid sidaan ayb subxaanahu ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan watacaalaa isaga ayaa sarreeyo camaa kiibuu ka sarreeya yushrikuunahu ay alla la wadaajinayaan wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxida wamaa kaana annaasu dadka maynan ahayn ilaa ummatan ummad unbay ahaayeen ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah fakhtalafuu way iskhilaafeen markaa walowlaa had walowlaa haddii lala-yahay kelimatun kelmad haddii lala-yahay kelmadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay haddii taa aynan jiri lahayn laqudiya beynahum waa la xukumi lahaa dhexdooda fii maa kii fiihi dhexdiisa ay ahaayeen yakhtalifuuna inay isku khilaafayaan wamaa kaana annaasu dadku maaynan ahayn ilaa ummatan ummad unbay ahaayeen ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah maxay marka mid ku ahaayeen cala tawxiid ummadda dhan muwaxidiin bay ahaayeen oo beyna aadam ilaa nuux toban qarni bay ahayd tobankaa qarni dadka muwaxidiinay ahaayeen aayaddii suuratu lbaqara aan kusoo marnay tan fasiraysa kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacatha allahu nabiyiina middanna wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu marka fakhtalafuudan baa taas lagu fasiraya middaanaa wax fasiraysa ummaddu marka hal ummad unbay ahaayeenoo tawxiid ku taagan markaasay iskhilaafeen waxay isku noqdeen mushrikiin iyo muwaxidiinay noqdeen walowlaa kalimatun kelmad haddii lala-yahay kelmadda oo sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay kelmaddaa markaa rabbi ka hormartay xaggiisa maxay tahay waxay tahay ilaahay inuusan ummad halaagin ilaa ay waqtigooda dhammaystaan waqtiga adduunyada ugu talaga ugu talagalay inay dhammaystaan sidaa waa lagu macneeyey kelmadda waxaa kaloo lagu fasiray bita'khiiri اljazaa'i ilaa yowmi اlqiyaama kelmadda hormartay waxay tahay ilaahay inuu abaalmarintii dib u dhigay oo qiyaamo dib ugu dhigay taas haddii aynan jiri lahayn adduunkaaba wax lagu tusi lahaa waa kuwa laakiin allah in aakhiro lagu kala baxo dadka la abaal mariyo kee yacni sidaa ayaa allah uu qadaray labadaa macnaa ku jirta kelmaddu taas oo ilaahay qadarkiisa wuxuu yahay qofna inaan la cadaabin oo la halaagin ilaa waqtigiisu ka dhammaado amase jazaha iyo abaalmarinta qiyaamo unbuu alla geeyeye marka haddii taa aanay jiri lahayn laqudiya beynahum dhexdoodaa la kala saari lahaa fii maa kiibaa lagu kala saari lahaa dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan fiihi maaga dhexdiisa wayaquuluuna lowlaa unzila calayhi aayat min rabbih wayaquuluuna waxay dhahayaan lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi nebiga korkiisa aayatun mucjizo maa lagu dejiyo korkiisa aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay faqul waxaa tidhaahdaa inamaa wax kale maahane algeybu waxa maqan lilaahi alloo u sugnaadayo aniga gacanta iiguma jiro fantadiruu korta oo sugta inii anigu macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay halkanna marka wixii alla leeyahay iyo waxa rasuulku leeyahay weli la kala saaraya alle iyo makhluuq baana la kala bara mushrikiintii waxay yidhaahdeen nebigiiba waxay ku yidhaahdeen maa aayad la timaadid mucjizo khaariqulcaada maa la timaadid wax caadada ka baxsan ee caadada si khilaafsan wax ah maa la timaadid bay dhahayn markaasuu nebigu leeyahay taasi gacan aniga iiguma jirto allaha qaadirkay gacan ugu jirta anua bani aadan idinkaydan la midaan ahay risaalaan uun idin dheerahay waxba lama imaan kara aniga ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi korkiisa aayatun mucjizo aayad aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay faqul waxaad tiraahdaa inamaa wax kale maahane algeybu waxa maqan oo aan meeshan hadda oolin lilaahi alla unbuu u sugnaaday kaas allah iska leh yacnii waxa maqaneed i weydiinaysaan allah gacanta ku hayo cid og ma jirto isaga ayb axad ma oga lima lam yafcal dalika waxaa wuxuu u samayn waayey walaa yaclamuhu ilaa huwa ayb ama qeybku waaba nuzuulul aaya aayadda ay sheegeen degiddeeda lafteeda ayb allah un gacanta ku haysto waqtiga ay aayaddaa imaanayso mucjizadu ay imaaneysana aniga ma ogiyo allah og saas waay ayb marka haddii nebigu da waxa soo socda iyo mucjizadu waqtigay imaanaysa iyo aanu ogeyn den waxaad garanaysaa marka allaha qeybka og baa cibaado ku habboon marka fantadiruu iska sugta inii anigu macakum idinka la jirkiin min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ah waidaa adaqna annaasa raxmata min bacdi daraa'a masathum idaa lahum makrun fii aayaatina qul illaahu asracu makraa ina rusulanaa ina rusulanaa yaktubuuna maa tamkuruun waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadkii raxmatan naxariis aan dhadhansiino naxariista oo min bacdi daraa'a xaalad adag gadaasheed ah taas oo masadhum xaaladaasoo masadhum iyada iyaga taabatay idaa lahum waaba iyagoo ay leeyihiin oy u sugnaatay makrun shirqool iyo jees jees fii aayaatinaa aayaadkeenna ay ku jees jeesayaan oy shirqoolayaan waaba iyadoo ay u sugnaatay iyaga qul waxaad tidhaahdaa allaahu allah asracu deg deg badan makran xagga xeeladda iyo shirqoolka allah ku deg deg badan ina rusulanaa rususheenna yaktubuuna way qorayaan maabay qorayaan tamkuruuna aada shirqooleysaan malaa'igtii waa qoraysaa shirqoolkiina waxa aada shirqooleysaan waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadkii raxmatan naxariis aan dhadhansiino naxariista oo min bacdi daraa'a xaalad adag gadaasheeda ahaanayso ayb amase waidaa adaqnaa haddaan dhadhansiino annaasa dadkii raxmatan naxariis min bacdi daraa'a xaalad adag gadaasheed aan dhadhansiino xaaladda oo masadhum iyaga taabatay oo asiibtay ayb marka hore dhibaata abaar baa ku dhacday barwaaqaa uga dambeysay maxay samaynayaan barwaaqadii marka barwaaqadii iyo wixii alla siiyey bay diintii ugu jeesjeesayaanee ku shirqoolayaan marka nicmada alla ku siiyey markaad u adeegsato inaad diintiisii uga hortimaado wax ka daran ma leh caqli baa ilaahay ku siiyey maal baa ilaahay ku siiyey karti baa ilaahay ku siiyey intii alla ku siiyeyba haddaad diin kula dagaasho oo diintii ilaahay ugu jees-jeesto waa dhibaato ayb ayb idaa lahum marka xaaladdaa hadday markaa asiibto oo aan dhadhansiino dadkii naxariis xaalad adag gadaasheeda idaa lahum waaba iyagoo ou u sugnaadayba makrun shirqool fii aayaatinaa aayaadkeenna marka ay shirqoolayaan ay ku jeesjeesayaan ayb carabta marka hadda tarkiibka noocan oo kale idaadan waa fujaa-iya jumladii jumla ismiya iska noqotay carabtu marka tarkiibkaani waxay uga idaadaani waxay uga kaaftoontaa facaltu iyo facaluu jumla ficliya in lala yimaado waxaasay sameeyeen kanay sameeyeen intii la dhihi lahaa idaadan baa looga kaaftoomaa ayb saa darteed ficilkii iyo wixii ku jirayba waa layska xadfay macna alkalaam wuxuu ahaan lahaa waidaa adaqna annaasa raxmatan min bacdi daraa'a masathum makaruu fii aayaati illaahi makaruu fii aayaatina sidaasay ahaan lahayd marka makaruudii waa laga kaaftoomay waxaa looga kaaftoomay idaa lahum taan macnaa aada u xeel dheer baana ku jira oo isla markiiba inay hore makriga ka bilaabayaan haddaa nicm dhibka laga saaray nicmaa la siiyey markiiba waa bilaabayaan shirqoolka iyo dibindaabyada ilaahay isagaa marka ummadaha uu abuuray kaa yaqaani ayb qul waxaati idaa lahum waaba iyagoo uu u sugnaaday oo makrun hagarsi iyo shirqool fii aayaatina aayaadkeenna ay ku jeesjeesayaan dhexdooda qul waxaa tidhaahdaa allaahu allah asracu deg deg badan makran xagga shirqoolka ay asracu mixaalan bikum wastidraajan lakum alla marka isaga ayaa inuu idin abaalmariyo shirqoolkiina yacnii sabaansab intuu idinku sabaansabo kadibna idin ciqaabo kaas alla isagaa ku deg deg badan ina rusulanaa rususheenna yaktubuuna way qorayaan maa waxa tamkuruuna aada shirqooleysaan huwa aladii yusayirukum fi lbari wاlbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba huwa alle aladii allihii weeyaan yusayiru socodsiinayo kum idinka idin socodsiinayo fi lbari beriga dhexdiisa idinku socodsiinayo iyo walbaxri badda berrigou idinku socodsiinayaayo gaadiid baad fuulaysaan walbaxri baddii buu idinku socodsiinayaayo doon ayaad ku fuulaysaan baddii xataa idaa kuntum xataa idaa goortii kuntum aada ahaataan ilaa an kuntum ilaa aada ahaateen filfulki doon dhexdeed doontii dhexdeeda aada ahaateen wajarayna bihim biriixin wajarayna ay doomuhu la socdeen bihim iyaga ay la dureersadeen oy la socdeen dadkii biriixin dabayl la jirkeed dabaysha oo dayibatin aada u wanaagsan ay kula socdeen wa farixuu ay farxeen bihaa dabayshii ay ku farxeen biriixi dayibati dabaysha aadka u wanaagsan ee degan ay ku farxeen jaa-athaa waxaa u timid riixun dabayl ayaa u timid dabaysha oo caasifun aada u dhabanayso wa jaa-ahum waxaa u yimid almawju hir hir ayaa u yimid hirkii min kulli makaanin meel dhammaanteed xaggeed ayuu ugaga yimid wadannuu waxay yaqiiniyeen annahum iyagu uxiita in la hareereeyey bihim iyaga in la hareereeyey bay yaqiiniyeen markay sidaa yaqiiniyeen dacawullaaha allay baryeen markaa wadannuu ay yaqiiniyeen annahum iyaga uxiita bihim in la hareereeyo cadaabkii uu hareereeyey dacawullaaha allay baryeen mukhlisiina xaalayihiin kuwii u gooni yeelayo oo u barax tirayo lahu lilaahi alleh addiina ducada u barax tirayo qaa'iliina xaal ay dhahayaan lain anjaytanaa lawallaahi in anjaytanaa haddaad na badbaadisid min haadihi tan xaggeed aada naga badbaadisid lanakuunana ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo falamaa markii anjaahum alla uu badbaadiyey idaa hum waaba iyaga oo yabquuna gardarsanayo fil ardi dhulka dhexdiisa ku xadgudbayo bigayri lxaqi xaqdarro xaalay ku dheehan yihiin yaa ayuhaa hoy annaasu dadow inamaa wax kale maahane bagyukum idinka gardarsigiinna calaa anfusikum nafihiinna korkeeday ahaatay mataaca alxayaati ddunyaa tumatacuuna ama tatamatacuuna waad raaxaysanaysaan mataaca alxayaati noloshii raaxadeeda addunyaa dhoweyd uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka ah unbaa marjicukum noqodkiinu ou ahaanayaa fanunabi-ukum waan idin khabraynaa bimaa kii baan idinku waramaynaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad sameynaysaan xaalad markaa wuxuu ka waramayaa xaaladihii mushrikiinta ay ku jireen ka mid ah marka ay badda galaan oy doontu la ciirto inay ilaahay ducada u khallisi jireen markay ka baxaanna shirkiga ay meeshooda ka wadi jireen marka alla wuxuu leeyahay huwa alle alladii allihii weeyaan yusayirukum idin socodsiinayo quraada badankood saasay akhriyeen ibnu caamir wuxuu isagu akhriyey yanshurukum huwa aladii yanshurukum alla midka idin faafinayo hadii yanshurukum la akriyo yusayirukumna alla waa wuu idin socodsiinayaa fi lberi buu idinku socodsiinayaa beriga iyo walbaxri badda xataa idaa kuntum ilaa an kuntum ilaa aada ahaataan filfulki doonidii dhexdeeda wajarayna bihim khitaabku awal warku wuxuu ku socday khitaab hadda waxaa loo leexiyey markaasi haa'ib baa laga dhigo qeybaa loo leexiyey iltifaat baa ku jiro xataa idaa kuntum bay ahayd haddana marka wajarayna bihim baa layidhi awal dad iyagaa lagula khitaabayay haddana haa'ib baa laga dhigay usluub markaa carabi oo la yaqaan ayb xataa idaa kuntum ilaa xataa idaa goortii kuntum aada ahayde xataa idaa kuntum ilaa an kuntum ilaa aada ahaataan filfulki doonidii dhexdeeda wajarayna bihim wajarayna doomihii ay socdaan bihim iyaga ay la dureersadaan oy la socdaan biriixin dabaylna ay kula socdaan dabaysha oo dayibatin wanaagsan dabayl aada u wanaagsanee doonta marka aan ku ciyaarayninen leexleexinaynin wa farixuu ay farxeen bihaa doonidii ay ku fareen wa farixuu ay farxeen bihaa biriixi dayibati dabayshii wanaagsanaydna ay ku farxeen jaa-adhaa waxaaba u timid markii riixun dabayl ayaa u timid dabaysha oo caasifun aada u dhabanayso yaa timid duufaan wa jaa-ahum waxaa u yimid almowju hirkiibaa u yimid min kulli makaanin meel kasta xaggiisa ayuu uga yimid wadannuu waxay yaqiiniyeen annahum iyagu uxiida in la hareereeyey bihim iyaga in la hareereeyo halaagii uu hareereeyey sidaa markay yaqiiniyeen dacawullaaha allay baryeen wadanuuda marka dacawullaahadan waa yacni jumlo oo marka jaza u ah wadanuudan jawaab u ah markay sidaa yaqiiniyeen dacawullaaha allay tuugeen mukhlisiina xaal ay barax tirayaan lahu lilaahi addiina alla bariga ay u barax tirayaan meeshani marka qof xaaladan ku sugan edheeldheel iyo been iyo maku maku jiri karaa maya bacdi naas baa marka balaadada iyo doqonnimada iyo faham xumida waxa ay gaarsiisay inay yidhaahdaan gaaladu ilaahay ma yaqaanaan aayadahan qur-aanka markii la keenana waxay leeyihiin marka waxaasi beentooday ka ahayd beenay ka ahayd ee maxaa waqtigan been keenayo halaag nin yaqiiniyey meeshii uu ku baxsan lahaabuu aadayaa markaase beenshaag iyo baabkaas miyuu gelayaa alla qof aan marka diin iyo qur-aan fahamsanayn ee xujajka iyo qur-aanka wax allaale wuxuu doono afkiisa qabto uun ku yacni markaasi ku tuuro fool dhib badana marka iyo jinaayada uu geysanayo badna gaalada marka allah wuxuu ka warramayaa a fii kayri maa aayo weliba alla uga warramay suurat lisraa waa ku imaaneysaa suuratu luqmaan waa ku imaaneysaa waidaa masakum اduru fi lbaxri dala man tadcuuna ila iyah falama najaakum ila lbari acradtum wakana linsaanu kafuura waidaa gashiyahum mawju kaلdulali dacawu llaha mkhlisiina lahu اddiin falama najaahum ilى اlbari faminhm muqtasid wma yajxadu biaayaatina ila kulu khataarin kafuur faida rakibuu fi اlfulki dacawu llaha mkhlisiina lahu اddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun way badan yihiin aayaadka sidaas tilmaamayo alla subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay nabiga sal l slam saxiix muslim waxaa ku sugan inuu nabigu yidhi markay xajinayaan mushrikiinta waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ilaahu waa ku ajiibnay wax adiga wax kula leh ma jiraan hal maahan markay markay yidhaahdaan laa shariika laka ayuu nebigu dhihi jiray qad qad qad war meeshaas ku joojiye meeshaa ku joojiye ilaahay cid wax la leh ma lehe bal meeshaa ku joojiye nimankani marka shirkigu diino u ahaa diin mana ahayn shirkigoodu inaysan garanaynin alle waa yaqaaneen alle oo marka la yidhaha yaa idin abuuray allah bay dhahayeen haddana marka dhibkooda iyo waxay gaalo ku noqdeen nebiga dhiigooda ku bannaystay lagula dagaalamay qur-aanku mushrikiin ku yidhi waxay ahayd cibaadada iyo qasadkooda ayaa ilaahay iyo ayay ahayd cibaadada ay u qasdayaan markay qasad la imaanayaan ayay alle iyo keyrkii ayay isula qasdi jireen intaa miyaan la fahmi karin marka addoonka qofkana waxaa lagu addoonsaday isaga war adiga ficilkaaga iyo qasadkaaga ilaahay ku keliyaan markaad cibaado la imaanayso alla ku keliyaan amaa afcaasha alle in lagu keli yeelo iyada tawxiid urububiya waayo wayna ogolaayeen mushrikiinta afcaasha alle in lagu inay ku keli yeelaano yaa wax abuuray yaa wax nooleeyo yaa koonka ku tasarufoo maamulo marka la weydiiye allah bay dhahayaan qur-aankaana markhaati arrintaa iyada nooga ah ayb wadanuu ay yaqiiniyeen anahum iyaga uxiida bihim in la hareereeyo cadaabkii lagu hareereeyey dacawullaha allay baryeen mukhlisiina xaalay u barax tirayaan lahu lilaahi alleh addiina adducaa-a ducada ay u barax tirayaan qaa'iliina xaal ay dhahayaan lain anjaytanaa lawallaahi in anjaytanaa haddaad na korisid min haadihi tan aada naga badbaadisid lanakuunana ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo falamaa markii anjaahum alla uu koriyey idaa hum waaba iyaga oo yabquuna gardarsanayo oo xadgudbaya fi lardi dhulka korkiisa kuwo ku xadgudbayo weeyaan bigayri اlxaqi xaalay aqlaa xaq la-aan ku dheehan yihiin yaa ayuhaa hoy annaasu dadow inamaa wax kale maahane bagyukum idinka gardaradiinna calaa anfusikum nafihiinna korkeeday ahaatay mataaca alxayaati اdunyaa tatamatacuuna waad raaxaysanaysaan mataaca alxayaati noloshii raaxadeeda addunyaa dhowey xafs ayaa akriyey mataaca alxayaati quraada inta kale waxay akhriyeen iyo raawiga kale xafsa la simane shucba iyagu waxay akhriyeen mataacu lxayaati dunyaa mataacu haddii la yidhaahdana marka laba icraab baa ku bannaan mubtada in loo soo qadaro huwa la yidhaahdo mataacu lxayaati dunyaa yacni arrinku mataacu lxayaati dunyaa ayb amase in la yidhaahdo marka inamaa wax kale maahane bagyukum idinku gardar gardaradiinu calaa anfusikum nafihiina aada ku gardarooteen korkeeda mataacul-xayaati waaye in la yidhaahdo khabar looga dhigo bagyukumta inta mubtado looga dhigo calaa anfusikumna bagyukum lagu tacallujiyo maadaama ay masdar tahay mataacul-xayaatina khabar looga dhigo labadaas wej oo icraabaa qiraa'adaas ku bannaan mataaculxayaati haddii la akriyo mataacaal-xayaati haddii la yidhaahdana in marka masdar ahaan loo nasbiyo oo tatamatacuuna mataaca alxayaati baad raaxaysanaysaan uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka ah oo keliya unbaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu uu yahay uu ahaanayaa fa yunabi-ukum waa idin waramayaa alle bimaa kiibuu idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed